markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya soona jeedinaya ibraahim daanduray iyo caashi ibraahim aadan
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin haya ibraahim xasan daanduray anigoo ah caashe ibraahim aadan dhambaalka ugu horeeya ibraahimna haddaan kuba bilaabo waa tahniyadda gabar u dhalatay muqbil cabdiraxmaan yabarow iyo ikraam axmed cali dadka dhambaalkan dirayana waxaa ugu horeysa ayeeyo mas-uul maxamed layli iyo caruurteeda oo kale ah ilays cali ifraax cali cabdiraxmaan maxamed ismaaciil dhammaan reer ugaas layli reer ugaas maxamed qani reer cumar gaboose reer axmed aw macalin iyo reer cabdikhaliif hooye aamine cabdicasiis iyo caruurteeda iyo ayeeyo maqsuud cabdi dhicis iyo caruurteeda dhammaan dadkani oo meelo kala duwan jooga balse u badan maraykanka waxay tahaniyad kaliyo laaba hawada u marinayaan ikraam shakaal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabarow oo khamiistii bishan maaj ay ahayd toddoba iyo toban gabar ay ku dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi waxaa loo bixiyey amaana ducada waa kooxda v o a baa layiri waa tahay amaana waxaan ugu duceyneynaa in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata ee korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin nabaalkana wuxuu nooga yimid abti maxamed cali falaax iyo xaaskiisa safiya dhigay iyo caruurtooda ayo maryan cali falaax iyo saygeeda awow abuukar hiraabe cadaan iyo caruurtooda ayo siciida cali falaax iyo awow cabdiraxmaan yebrow iyo caruurtooda ilyaas cabdiraxmaan yebrow iyo xaaskiisa maryama sheekh axmed caadil kawtar cabdiraxmaan yebrow iyo saygeeda ibraahim maxamuud camalow soomaaliya cabdiraxmaan yebrow abooto xaleemo xaaji yebrow iyo abooto nuurta xaaji yabarow dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah waxay tahniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan ikraam shakal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabarow oo khamiistii bishan maarch ay ahayd toddoba iyo tobanka ay gabar ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasi oo loo bixiyey ammaana waxay leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaan leenahay ammaana allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamiin heesta ugu horraysan dhegeystayaal waa arda waxaa qaadaya cabdi cali bacdwaan
aynigaaga jiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma jeerin cardo aslu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma deeri carso waxaad iga abaartay ogogii wadnahayo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeey cardo waxaad iga abaartay ogogii wadnahayo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeey cardo abaldhigato dumarkana caadigo ugu aba dhigato dumarkana adigu ugu wuree gudubka amaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadin hadi kama dhaqaaqin gacmaa kama adeeg ardo gudubka amaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadin hadi kama dhaqaaqin gacmaa kama adeeg ardo waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iminka u dhaxeeyey ardo waxaad aqal ku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iminka u dhaxeeyey ardo erigo ay aygaga dhaqaaqine erigo ay aygaga dhaqaaqine erigo ay aygaga dhaqaaqine erigo ay aygaga dhaqaaqine abal dhigato dumarkana adigo ugu hore abal dhigato dumarkana adigo ugu hore ruxubka aqoon badan siday aniga ila tahay indhama aanan saarin asxaabtii dabadeedka laguma sheegin ardo ruxubka aqoon badan siday aniga ila tahay indhama aanan saarin asxaabtii dabadeedka laguma sheegin ardo waxaan ku ishaaray albaabki jannada iyo udgonow rasuulkiyo ilaahay agtiisi ardo waxaan ku ishaaray albaabki jannada iyo udgonow rasuulkiyo ilaahay heesta ardo iyo codka fanaanka cabdi cali bacalwaan intaas haddaan uga gudubno mar kale ayaan dhinacii dhambaalada ee dhegaystayaashu ay soo dirsadeen dib ugu noqonayna dhambaalkan waxauu naga soo gaaray awowe qorane cali awowe ayaanleh cali xuseen iyo ayey ardo cali xuseen cumar xaaji ismaaciil iyo aamine cabdirasaaq maxamuud iyo doctor haaruun ismaaciil doctor muuse ismaaciil doctor maryama ismaaciil iyo huda ismaaciil dhammaan dadkani waxay kala joogaan meelo kala duwan waxaanay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan ikraam shakaal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabrow oo khamiistii bishan maaj ay ahay toddoba iyo toban gabar ay ku dhalatay gobolka virginia ee dalka maraykanka gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi ammaana ducada waa kooxda v o a ee horaan ugu ducaynay mar kalena waan ugu celinaynaa koroo kaalin qaad ayaan leenahay ammaana oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid khadiijo xuseen maalin iyo carruurteeda iyo dhammaan reer xuseen maalin iyo carruurtooda xasan maxamuud barre iyo xaaskiisa sacadiye xuseen maalin iyo carruurtooda nasre carab maxamed iyo carruurteeda iyo faadumo barre axmed iyo carruurteeda iyo doctor maxamed barre axmed iyo carruurtiisa xaawoluul barre iyo cali barre axmed iyo carruurtiisa cabdiraxmaan iyo cabdalla sheekh mursal iyo carruurtooda iyo dhammaan ilmo sheekh mursal waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida ah waxayna u hambalyaynayaan ikraam shakal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabrow oo maalintii khamiistii bishan maarjna ay ahayd toddoba iyo tobanka gabar ay ugu dhalatay gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaas oo loo bixiyey ammaana waxa aan leenahay ammaana soo weyna u noqotay waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin anigoo ibraahim xasan daandurey iyo xaaskeyga seynab maxamed cusmaan seynab buucow iyo caruurteenna maxamed ibraahim cabdulaahi ibraahim hodan ibraahim iyo cabdiqaadir ibraahim waxaan hambalyo anaguna gaarsiinaynaa igraam shakal cali iyo muqbil cabdiraxmaan yabrow oo gabari ay ugu dhalatay toddoba iyo tobankii bishan maarch gobolka virginia dalkan maraykanka oan leenahay gabadhaasi oo loo bixiyey ammaan allah ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta iyo dalkeeda iyo dadkeedaba aamiin waa tahay anigana aamiin ayaan leeyahay mar kale ayaan dhinacii heesahan ku noqonayna ibraahinow waxaan soo qabanayaa heesta alkudhageedu yahay markaad iga maqnaatid mugdi iyo meel xunaan mara fanaanadda caashe cabdulmalika dambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa jabuuti waxaa kaloo dhambaalkana ku jira mukhtaar bashiir shariif cumar iyo maxamed gurdan shariif daahir iyo ayaanleh aadan shariif cali xaashi iyo maxamed shariif furre cabdiweli shariif cashiir iyo cabdiyare shariif cashiir ayaana cabdi makhtal yuusuf cabdi makhtal iyo mashkoke dhegabalac khadar maxamuud gabadhay baa la yidhaahdaa iyo deeq maxamuud gabadhay dhammaanna dhalinta baa layidhi reer barmiil waxaan hambaliyo u diraynaa bay yidhaahdeen nuur maxamuud gabadhay waa magac igu cusub waa nuur maxamuud gabadhay iyo bishaaro maxamed cali oo wiil ugu dhashay dalka jabuuti waxaa loo bixiyey samater soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii d d d waa tahay waan gartay waa kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aniguna waxaan leeyahay aamiin caddi cabdi cali aabe saalax sulaymaan iyo zahre saalax sulaymaan iyo iqra saalax sulaymaan axmed saalax sulaymaan ayuub saalax sulaymaan iyo nuuro saalax sulaymaan mahad saalax sulaymaan iyo hibo saalax sulaymaan cabdiraxmaan saalax sulaymaan iyo aabe buwaal maxamuud beyle iyo hooyo faadumo muuse taliso buwaal maxamed iyo amiir buwaal maxamed iyo fartuun buwaal maxamed iyo cabdulaahi buwaal maxamed iyo saalax buwaal maxamed iyo asxaabta xasan mustafa isaaq xasan toob mukhtaar ibraahim macalim guduudow cabdiqaadir balka iyo cabdi ciiltire dhammaan dadkaas waxay taaniid u dirayaan arooska iyo aroosadda cabdiraxmaan buwaal maxamuud catooshare iyo xaaskiisa maslaxo saalax sulaymaan waxaana ay leeyihiin bashbash iyo barwaaqo kala kulma arooskiina eebanahedi kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin ayaan leenahay dhambaal kaloo qurux badan oo ah taaniyad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah iraad aydiin xasan iyo elyaas cumar yuusuf iyo yaxye ismaaciil dhabacadeeye baa la yidri iyo yaxye sarcade sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan yuusuf asxaab buu ku magac dheer yahay iyo cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo cali nuur isaaq aadan iyo maxamuud cabdi goodir ramadaan qorane xuseen boor iyo naasir cabdi xaaji nuur iyo wuxuu ku magac dheer yahay naasir abti hawd iyo saxafi maxamed axmed jooker baa la yidhi iyo xamse xaaji karaama daa'uud cabdulaahi saxnuuni iyo cabdirasaaq biiriye faragaab dhammaan dadkani waxay taanee dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan cabdi maxamuud jaamac iyo najax aadan qandhaadh baa la yidhi oo wiil ugu dhashay magaalada kaab cumar oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaan leenaha bay yidhahdeen soo barbar heestaas saddexaad waa gareskeyga waxaa wada qaadayaa maxamed yuusuf iyo faadimo cabdulaahi maandeeq
heestaas garistiiga waxaa wada qaadaya maxamed yuusuf iyo faadima cabdulaahi maandeeq waxaa dhambaal uu noogu yimid aabbe maxamed xasan iyo jamaal maxamed xasan iyo yaasiin maxamed xasan shukri maxamed xasan iyo cabdiqaadir maxamed cabdisalaan maxamed xasan iyo zahre maxamed xasan iyo guuleed maxamed xasan iyo nasro maxamed xasan iyo salaado cusmaan yalaxow nuur cabdi cali iyo dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay taanid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan mustaf maxamed xasan iyo faadumo nuur cabdi oo wiil uu ugu dhashay buulaburti wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay yidhahdeenna maahir waxaanay leeyihiin maahir soo weynaw noqon kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara waa tahniyad waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a salaan kadib baa la yidhi waxaa halkan hambaliyo dhalasho farxad leh aan uga dirayaa baa la yidhi aniga oo ah mukhtaar cabdulaahi maxamed daahir walaalkay buu yidhi cabdulqaadir cabdulaahi maxamed daahir oo wiil ugu dhashay magaalada raaso ee ismaamulka soomaalida oo ka tirsan gobolka afdheer waxaan leeyahay buu yidhi wiilkaas soo barbaar oo adeer noqo buu yidhi kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo naftiisaba anfaca wiil baariya noqo buu leeyahay annaguna waxaanu leenahay aamiin dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo kaaho cabdi birkaan iyo shukri cabdirasaaq sheekh iyo ibraahim cabdirasaaq sheekh xuseen cabdirasaaq sheekh iyo nuux cabdirasaaq sheekh iyo maxamed cabdirasaaq sheekh iyo cabdullaahi cabdirasaaq sheekh cabdiraxiin cabdirasaaq sheekh iyo felis cabdirasaaq sheekh iyo canab cabdirasaaq sheekh zahro cabdirasaaq sheekh tasmiin cabdirasaaq sheekh fahmo cabdirasaaq sheekh kowsar cabdirasaaq sheekh iyo ayaan maxamed cali iyo caruurteeda waxayna hambali u dirayaan aabe cabdirasaaq sheekh xuseen iyo eedo farxiye maxamed isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay soomaaliya gaar ahaan degmada xagar waxaana ay leeyihiinna noqda kuwii isku waara aamin ayaan leenahay
heesta ugu dambaysa ee barnaamijkana haddaan soo qabto waa heesta halkudhegeedu yahay nabsi waxaa qaadaysa fanaanada farxiya fiska
barnaamijkeena hambalyada heesaana dhegeystayaal waa naga taas intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi aa u dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo inala socodsiinayeen caashi ibraahim aadan iyo daanduray aad ay u mahadsan yihiin